subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ciraadiyaha simba waxyaabahaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya toogashay ciidamada dowladda u geysteen mid ka mida guddoomiyaashii degmooyinka gobolka banaadir mucaaradka dowladda dhexe oo garab ka helaya beesha caalamka ayaa lagu dhaliilay inay ka dambeeyaan dibudhaca doorashooyinka dalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa fariin adag u diray mucaaradkiiyo dowladda dhexe ee soomaaliya xilli weli muran uu ka taagan yahay doorashada dalka warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lala beegsaday guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo ka dhacay meel aan sidaasi kaga fogeyn saldhigga baladogle qaar ka mid ah waalidiinta dhallinyarada la aaminsan yahay in lagu laayay gobolka tigreega ayaa walaa xooggan ka muujiyey maqnaanshaha carruurtooda baaqno u diray dowladda dhexe ee soomaaliya hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa ku wajahan deegaanka bacadweyne ee dhaqdhaqaaq ciidan oo ka bilowday galmudug ciidamada maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay beegsanayaan dadka ganacsatada ay ku nool magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wasiirka amniga xukuumadda soomaaliya ayaa fariin adag u diray shacabka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya hogaamiyaha maamulka hirshabeelle ayaa weli kulamo ka wada magaalada muqdisho xilay xalay kulan xasaasiya ula qaatay guddoomiyaha midowda musharaxiinta maamulka gobolka gado ayaa cambaareeyey weerarkii al-shabaab ay shalay la beegsadeen kolonyo ciidan oo ku safar dhulka ku mariyey deegaano ka tirsan gobolka gado iyo madaxweynaha cusub ee maraykanka oo bilaabay soo saarista amaro cusub iyo dib u noqoshada siyaasiyiinta muhiimka ahaa ee donald j trump waa subaxnimo khamiisah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha koowaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan faahfaahiino dheeraada ayaa ka soo baxaya toogashay ciidamada dowladda u geysteen mid ka mid a guddoomiyaashii degmooyinka gobolka banaadir guddoomiyihii maamulka degmada hodan cabdikariin dhagajun ayaa xalay waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kadib rasaas xoogan oo lagu furay gaariga uu watay guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir gaariga guddoomiyaha ayaa xilliga la rasaaseynaya waxa uu marayay isgoyska loo yaqaano jidmareexaan waxaana la sheegay in dilkaasi ay ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska oo ku sugan meel aan sidaasi kaga fogeyn isgoyska jidmareexaan dad goodjoogayaal ah oo saakay la xiriirsatay warqabadka simba ayaa sheegay in ciidamada gaariga rasaasiyey iyo weliba ilaalada guddoomiyaha degmada hodan uu dhex marayay ama uu dhex marayba dagaal kooban oo in muddo qaatay kaasi ugu dambeyn keentay inuu ku geeriyoodo guddoomiyihii maamulka degmada hodan cabdikariin dhagajuun allaha u naxariistee guddoomiyaha degmada hodan cabdikariin dhagajuun ayaa shalay muqdisho dib ugu soo laabtay kadib markii howlo caafimaad ah lagu geeyey dalka turkiga markuu dhaawac ka soo gaaray qarax lala egtay gaarigiisa wuxuuna shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah maamulada degmooyinka howlwadaag iyo weliba hodan ee ka wada tirsan gobolka banaadir cabdikariin dhagajuun ayaa waxyar saacadaha inta aan la dilin waxauu bartiisa facebooka kusoo dhigay qoraal uu ku sheegay in dib ugu soo laabtay dalka shaqadiisa uu bilaabay islamarkaana uu sheegay inaysan al-shabaab iniyo jebinayn shaqadiisa waxauna qoraal kusoo dhigay bartiisa u qornaa sida tan alla ayaa mahadley intaa kadib waxaana dib ugu soo noqday dalka kadib markii howlo caafimaad muddo kooban aan ugu maqnaa dalka turkiga alla mahadii xaaladeyda caafimaad aad ayay u wanaagsan tahay ayuu yidhi guddoomiyaha maamulka degmada hodan cabdikariin dhagajuun intaa kadib dalka ayaan dib ugu soo laabtay waxaana markaa imid waxaan durbo bilaabay shaqadeydii aan bulshada u hayay waxaana shir guddoomiyey shirka isbuuclaha ah ee degmooyinka hodan iyo howlwadaag oo ka wada tirsan gobolka banaadir kaasi oo looga hadlo howlaha shaqo ee ku socda labadaasi degmo al-shabaab ayaa sheegay in mar kasta waxay isku dayayaan ina bulshada soomaaliyeed inay jebiyaan dowladnimaduna laakiin waxaan leenahay idinma suurtagalayso qorshayaashaas aad baad u mahadsantihiin idinka ayaana dhibkan ugu dambeyn idinkana ayaan ugu dambeyn dhibaatoon doona ayuu yidhi guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir mar uu bartiisa facebooka kusoo qoray qoraalkan waxa uu sheegay inay ka go-an tahay in naftay ugu jirto inuu adeegi doono bulshada qiimaha badan ee adeegista shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka uu talada u hayay guddoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cabdikariin dhagajuun si kastaba weli lama shaacin sababaha keentay in ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ay toogasho u geystaan guddoomiyihii maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir waxaana la filaya saacadahaas u aadan ay ka hadlaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo ugu horeeya gudoomiye cumar maxamuud maxamed finish kaasoo la filayo in si dhaqsaa uga hadlo dilka loo geystay cabdikariin dhagajun oo xalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee dil ugu geysteen degmada hodan ee gobolka banaadir mar uu marayay isgoyska loo yaqaano jid mareexaan mucaaradka dowladda dhexe oo garabka helaya beesha caalamka ayaa lagu dhaliilay inay ka dambeeyaan dib u dhaca doorashooyinka dalka dhinaca kalena qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa fariinahadag u diray mucaaradka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya xilli muran uu weli ka taagan yahay doorashooyinka dalka weli waxaa jirta muranka doorashada dalka iyo weliba waqtiga ay dhacayso xilli siyaasiyiinta mucaaradka iyo weliba laba maamul oo la sheegay in si gaar ay u dhaliishan yihiin dowladda dhexe ee soomaaliya inay diidan yihiin qaabka dowladda dhexe uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo qaabkay u wado arrimaha doorashooyinka dalka cusmaan dheere oo ahaa wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug oo la hadlay idaacadda simbe ee muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha hortaagan doorashooyinka dalka isagoo dhaliilo xoogan usoo jeediyay lababa maamul ee waa looga kala arimiye kismaayo iyo garoowe axmed madoobe iyo saciid dani iyo weliba beesha caalamka xilli uu sheegay in midowda musharaxiinta ay garab siinayaan beesha caalamka iyo weliba labadaasi madaxweyne uu sheegay in ay diidan yihiin in soomaaliya ay weliba doorasho ka dhaca isagoona sheegay in si aad ay u dhaliishan yihiin in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacdo waxauna sheegay in ay rabaan raggaas in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacdo laakiin ay diidan yihiin qaabka dowladda u wado arrimaha doorashooyinka dalka dhibaatadeeda macnaha in qabsoon weyse laftigeeda kolley kuwaan hadda dowlad goboleedyada laftigoodu saameyn ayay ku leeyihiin marka dhibaatadan waa dhibaatadii guud oo soomaaliya oo haysatay qayb kamid a waxaa laga yaabaa in xataa maaragtay dowlado shisheeye ay lug ku leeyihiin oo waxaa weeye arrimahan hadda jirtaan dowlad goboleedyada nimankan hadda qaar kale wax diidan hadeer inay meelo kale ku xiran yihiin way dhici kartaa oo dee dhibaato kale oo ay jiraan maaragtay siyaajadooyin kale oo siyaasadeed oo oo ajanabi inay ugu kuleeyin xataa waa iska dhici kartaa calaa kulli xaal si kastaba horta ha ahaatee waxa weeye dowladda xukuumadda federaalka wax kastoo jira iyo caqabad kastoo timaada in la inay furto oo sidii doorasha ku qabsoomi lahayd iyadoo ay diyaariso waa waajibaad laga sugayo xukuumadda federaalka horta waa way caddahay oo horta labadaas hadda maamulaa sheegtay de ayagu banaanka bay taagan yihiin oo iyagu waa diidan yihiin wax wax kasta oo iyaga aan mar mar walba iyagu waxay raadinayaan iyagoo danahooda wax oon u sacyanaya inay doorashada ka dhex helaan waad ogtahay dhinacaas iyada dee jubbaland waxaa saameyn badan kule kenya kule waa la socotaa marka labadooduna waa isgarabsadaan oo mid kamida markii uu maaragtay dowladdas hayaan ka kale waa usoo maaragtay waa waa caawiyaa waa uhiliyaa waa wax iska caadiya taas waa wax jira waaye laakiin haddana waxa weeyaan taa laftigeeda xoog iyo xeel iyo farsamo intaba waxay waajib ku tahay in ay doorashadii ay qabsoonto dowladda federaal xukuumadda ayaa laga rabaa iyadu inay siay doonto wax u xaliso laakiin in doorasha qabsoonto waxaa laga sooya waajibka ay ku tahay oo iyada wey cismaan dheere oo ahaa wasiirkii hore ee dib heshiisiinta galmudug oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dowladda soomaaliya wax kastay ahaatay la rabo in doorasho ay dalkan u direeriso xilli uu fariino u diray baaqno u diray dowladda dhexe ee soomaaliya maamulada puntland iyo jubbaland iyo weliba beesha caalamka iyo siyaasadeyda sida gaarka u dhaliishan watana waa siyaasadaha kala duwan danaha siyaasadeedna kale dowladda soomaaliya isagoona ku aadan fariintan doorashada la filayo in soomaaliya ka dhacdo wuxuuna ugu baaqay in xaalada dalka la dejiyo si wacanna looga qeyb qaato doorashooyinka dalka
waxay tahay aniga farintaan dara waxay tahay aniga waxaan ummadda soomaaliyeed meel joogan usoo jeedinayaa in soomaaliya in hadda inaan inaan laga harin hadda qarnigan koy labaatan inaan dib dambe dib udhac dambe inaan walaan oo la bislaado oo dadku si hore ku socdaayaan laga wada shaqeeyo waxaan usoo jeedinayaa xukuumadda gaagaan madaxda ugu sarreysa iyo nimanka dowlad goboleedyada jooga iyo kuwa mucaaradka intaba in arrinta soomaaliya laga fiiriyo danta guud oo dadka laga fiiriyo danaha gaarka oo laisku cayrsanayana in faraha laga qaado oo soomaalinimadooda sidii looga shaqey lahaa oo maaragtay soomaaliya hore ugu soco lahayd inay ka wada shaqeeyaan oo laga wada shaqeeyaan usoo jeedinayaa inaan maaragtay laiska iloobo danaha shisheeye dadka ugu adeegayana faraha iyo dhaqaaqana aan maaragta mar walbaa loo nuglaan oo wax mar walba aan ka hogaamin meelo kale oo ummadda soomaliya isku tashato dadka siyaasiyiinta wadaniinta soomaaliyeed inay iskaashadaan oo maaragtay dadka ama kooxda ama shaksiyaadka la ogyahay wadanka soomaaliya qiyaamayaan isku meel in looga soo wada jeesto intaasaan usoo jeedinaya ummadda soomaaliya
isku soo wada duub hadalka cusmaan dheere ayaa kusoo hadaya iyadoo ay weliba cakiran tahay arrimaha doorashooyinka dalka welina uu jiro isqabqabsi xoogan ee ka dhexeeya siyaasiyiinta xanafta kala dhexeysa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba maamulada qaar oo si aada u dhalishan habka ay weli wada doorashada soomaaliya dowladda dhexe ee soomaaliya qaar ka mid ah waalidiinta dhallinyaro la aaminsan yahay in lagu laayay gobolka tigreega iyo walaac xoogan ka muujiyey maqnaashaha caruurtooda baaqna uu diray dowladda dhexe ee soomaaliya maalmihii u dambeeyey ayaa waxay soo baxayeen warar sheegaya in dhallinyaraday laga xaalufiyey gudaha soomaaliya ay ka qayb ahayeen dagaalkii ka dhacay gobolka tigreega kaasoo la sheegay in boqolaal iyo weliba in ka badanna lagu laayay dhallinyaraha soomaaliyeed ee ka qayb galay dagaalkaasi dhowaan ayay ahayd markii magaalada gaalkacaya xarunta gobolka mudug ee ka dhaceen banaanbaxyaan kala joogsi lahayn ay dhigayeen hooyooyin la sheegay in dhallinyaradooda lagu laayay gobolka tigreega muqdisho ayaa mar kale waxaa ka dhacday in ay banaanbax dhigaan weliba cabashadu ay muujiyaan qaar ka mid a hooyooyinkii ay ka maqnaayeen caruurtooda maamasaara oo ka mid ah haweenka ay ka maqan tahay caruurtooda oo la hadashay idaacadda simba ee muqdisho ayaa waxay ka warbixisay goorta uu cunugeeda laga watay weliba sida loo afduubtay iyagoona sheegtay cunugeeda in ay afduubteen ciidamo ka tirsan koowaad dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in diyaar u ahayd in ciidan wiilkeeda uu ka mid noqdo ciidamada xoogga dalka laakiin aada uga xun tahay in uu galo dagaalka gobolka tigreega kaasoo ay sheegtay inuu ka qayb noqdo dagaal ay galayso dowlado shisheeye oo ka madax bannaan dowladda dhexe ee soomaaliya wiilkayga lix iyo tobankii bishii lixaad ay ugu dambeysay aniga wiilkayga xilligii lawdanayay meesha lagu watay haddaan aniga taagana ama ahoga amaba la watin soomaan weriga wiilkayga waxaan maqlay in oo loo qoray ciidanka loosoo tababarayo qaranka soomaaliya loona waday dowladda latareyga lagu soo tababarayo hadda kadib waxaa igu soo xigtay wiilashii latareyga loo waday dagaalaa la geliyay waana baabe noqda waa la ii sheegaa qof wiilkiisu ka maqan yaha wuu raadinaa wuuna ogaanaa sooma wiilkayga latareyga in loo qaado xaqiiq waa dagaalka inuu ku jiraan cadeynteeda dowladdan ka rabnaa warka nabaduu badan yahay alxamdulilah horta wiilka horta alxamdulilah ilaahay aa horta siiyey ilahana ii keeni kara aniga maamooyinka badan oo soomaaliya jooga oo gaar ahaan muqdisho jooga oo ilmahoodii maqan yihiin dowladda soomaaliyana ay u qaadatay tababar ay u qaaday ayakoo horeysan waaridkooda iyo cismiga ka mas-uula ninka eeka qaadanaya waa nin weyn dadaa soo koriyay dadaa kusoo dhibtoobay dhibka jira oo u weyna waxay tahay cunug iyo habari oday dhaleen in la afduubto oo horta loo wada tababar horta midda koodaa taas waa cunugaagiyaa kaa afduub aniga cunugayga ani aniga shaksiyan horta maamo soomaaliyeed ahay dalkaanaan ku dhashay dalkaanaan leeyahay difaaciisa iyo dalkayga iyo diintiina in la difaaco ma diidani laakiin marinka marinka cunugayga loo soo watay ee inta lagu afduubtay eletareyga loo geeyey ayaan horta ka xanaaqsanaa maama waana xaqiiq eletareyga waa la geeyey hadda dowladda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dhallaankeena annaka dhibka iyo safaadka aan kusoo korinay soddonka sano wadanka burburka ka jiray hadday u wadeen inuu dalkooda uu wax karo muxuma hadday u wadeen dalkana inuu difaaco annaka mana yeeli doono mana dul qaadanayno waxaan rabnaa in ay jawaab ama wax aan ku qanacno naga siiyaan ay dhahaan ilmihiina waa noolyihin waana nabad qabaan waana kuwan
iyadoo sii hadlaysa ayay waxay fariin adag ee ku aadan wadashada cunugeeda u dirtay dowladda dhexe soomaaliya ugu horeeya maxamed cabdulaahi farmaajo weliba maxamed xuseen rooble oo ah madaxweynaha dalka iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka iyagoona sheegtay in ay mar un cunugeeda la tuso waxayna haatan ka walaacsan tahay qaabka ay cunugeeda u laasantahay weliba goobta uu ku sugan yahay mamaasan tahay wasiirka warfaafinta warkiisa waa dhegeysanayay awood buudle ayuu uleeyahay inuu ilmahani ayagoo meesha xarada ay joogaan isa soo sawiro oo keeno muunoo ku qanciyo waxaan ku qanacnaan rabnaa hadal hadal hadal hadal war noqo maaye inuu nagu qanciyaan rabnaa taas waxaan waxaan u aaminaynaa meeshana go-aan anakaa og hooyo wiilkeedu maqan yahay sideed bilood ama sanad ama sanadi laba bilood laba sanana waxaa waaye meesha xanuuni karta ninka ragga wuu dareemaa adigaa maanta dareemi kara oo weri ah marka maama aniga dowladda mana aan mana aflagaadeen wiilkaygiyaa iga maqan ayakaa wadeen iltariya geeyeen nolol iyo geeri ayaan waxaan weydiisanaynaa ilaahay wax la weydiisaaye madaxa dowladda inay noo soo sheegaan anagoo maamooyin soomaaliyeed ah oona dhahan wiilashiina ama waa dhinteen ama way noolyihiin waa kuwana arka mayna tusaan adduunka horumaraa la gaaray eeda weyn waxaan maam waxaan saaraa xibnaha ugu sareeya dowladda waxaan saarayaa ilmuhu eeraboorka muqdisho waa naqaanaa wuxuu yahay iyo waxaa xukuma iskamay fuulin diyaarda mana ay raacin waxay ayaku ogyihiin iyo waxay ka dambeeyaana lagu saara diyaarda kuna raacin ayakan garabna taas eedana ayakay saaran taas iskoola way dhigan dowladda dhexe waxaa u diraa hooyooyin soomaaliyeeda nahay hooyooyinaa dhalay ayaka hooyooyinaa u jooga waxaan rabnaa in ay nagu qanciyaan wax aan ku qanacno oo maqal iyo muuqaal ah ma ku qancayno idaacadaha hadallada laga soo daayay iyo maxay warfaatinimada iyo waxaas dhan waxaan ku qanacsanaa maahan waa inaan wax aragnaa annaga indheena in cali noo noqdaan wasaaradda gaashaanjigaa jirta wasaaradda wadaa jirta midkan wax walba way ogyihiin wayna samayn karaan
si kastaba maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa soo baxayay warar sheegaya in dhallinyaro soomaaliyeed ee loo qaaday toba- gobolka tigrayga ay ka qaybahayeen dagaalkii gobolkaasi ka dhacay waxaana walaac xoogan ka muujiyey qaar ka mid ah hooyooyinkii weliba dhallinyaradii la aaminsanaa inay lagu laayay gobolka tigrayga iyadoo dhowaana dowladda federaalka soomaaliya ay si kulul kaga hadashay waxayna sheegtay in dhallinyaro soomaaliyeed ee laga qaaday gobolada dalka aysan ka qayb ahayn dagaalkii ka dhacay gobolka tigrayga qaar warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar lala beegsaday guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe kaasi oo ka dhacay meel aan sidaasi kaga fogeyn saldhigga beledoogle faahfaahinta warkan waxaa haya faysal cabdi faarax wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in weerar hor leh oo qaraxa islamarkaasna khasaare dhaliyay lala beegsaday mas-uuliyiin iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xilli ay socdaal ku marayeen deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha belidoogle waxaana lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo uu la socday guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir maxamed nuur siidi iyadoona la sheegay in qaraxaasi uu dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac al-shabaab ayaa mas-uuliyadda weerarkan sheegtay waxaana ay sheegeen in weerarkan qaraxa ah ay la damacsanaayeen in ay ku dilaan guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo mas-uuliyiin ka tirsanaa dowladda oo la socday al-shabaab wararka ay barahooda internetka ku faafiyaan waxa ay ku sheegeen in weerarkan ay ku dileen saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda halka shan kalena ay ku dhaawaceen waxaana wararka ama warka ka soo baxay al-shabaab lagu sheegay in guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose uu si dirqi uga badbaaday islamarkaasna uu gebi ahaanba gubtay gaari nooca dagaalka ah oo ka mid ahaan kolonyadii galbinaysay mas-uuliyiinta qaraxa lala eegtay waxaana intaasi ay ku dareen al-shabaab in qaraxan uu ka dhacay meel ku dhow saldhigga belidoogle oo ay ka mid yihiin islamarkaana ay ku sugan yihiin saraakiil ciidamo maraykan ah halkaasi oo ay sheegeen in diyaaradaha daroonka ee duqeymaha ka geysta deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay kasoo kacaan ma ahan markii ugu horreysay oo sidaan oo kale qarax lala beegsado mas-uuliyiin ama kolonyo ciidan ah oo ula socdo guddoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose waa cabdiqaadir cd waxaana la sheegay in qaraxan uu ahaa mid markaasi la dhigay wadada hareeraheeda iyadoona la sheegay in markaasi uu ahaa qarax khasaare kala duwan dheliyey bilowgii toddobaadkan ee maalintii axadda ahayd ayay ahayd markii sidaan oo kale kolonyo ciidamo dowladda federaalk iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo uu la socday guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose qarax lagula beegsaday deegaana ka tirsan gobolkaasi shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi uu ahaa mid khasaare kala duwan dheliyay islamarkaana ay waxyeela kasoo gaartay saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda
aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa faysal cabdi faarax oo ka warbixinayay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo weerar lala beegsaday meel aan sidaas kaga fogeyn saldhigga beledoogle maamulka gobolka gado ayaa cambaareeyay weerarkii al-shabaab ay lala beegsadeen kolonyo ciidan uu ku safreeyay deegaano ka tirsan gobolka gado maamulka gobolka gado ayaa cambaareeyay weerarkii qaraxa ah ee al-shabaab ay la beegsadeen kolonyo ciidan gaar ah safarka dhulka ku marayay deegaanka ee xaaslow hoostaga ah degmada luuqa ee gobolka gado kaasi oo hogaaminayay taliyaha ururka dulmidiid ee xooga dalka soomaaliyeed laba xidigle cabdirasaaq maxamed daawud islamarkaana oo ku dhaawacmay taliyaha qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka gado ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay iska difaaceen oo weerarkii kaga yimid dhinaca al-shabaab islamarkaana ay khasaare kala duwan gaarsiiyeen wuxuu ugu baaqay shacabka gobolka gada gudoomiyaha gobolkaasi inay ku kalsoonaadaan maamulka iyo maamulkooda iyo weliba hay-adaha amniga wuxuuna ka dalbaday in ay xogta iyo weliba al-shabaab ay la wadaagaan hay-adaha amniga waxaana wacdu ku maray in gado ay noqon doonto meel ay ka caada nabadi waa sida uu sheegay dagaalyahanada al-shabaab ayaa lagu yeedhi qoraal ka soo baxay gudoomiyaha cusub ee gobolka gado shalay ayay ahayd markii kolonyo uu la socday taliyaha ururka dulmadiida xooga dalka soomaaliyeed laba xidigle cabdirasaaq maxamed daawud qarax iyo weliba weerar dabadala lagula eegtay dibeynaan sidaas kaga fogeyn deegaanka xaslow oo hoostaga degmada luuq ee gobolka gado guud ahaan waan intaa dhegeystayaal warkii subax baad kala socotay raadi aasinba warka anigoo anas maxamed soomanaa soo saare halkaana idinkala socodsiinayay maxamed deeqal faafir sameynaya cidda warka iyagu isaga dib waxay uga daalcan karaan balse internet-kan ku leenahay ww simba dot net waad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warkayaga subax
اهلا وسهلا وسهلا qorniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay انا شلي امد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حلي راديا دار haye وحنا مغلاه سيمبا ووريجها سيمبا سيمبا ذا محاولني idaacad